أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteenna waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaatan iyo saddexaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya asheikh casaam abu yaxya مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وعين كسر داتشني منظومة المغازي جارهان غزودي أحد شهادتي بانو سي جارهانا وسي دحشني waxay noogu dambeysay shahaadada iyo raggii uu tirinaya sheekhu sacad ibnu rabiic saxaabiga qiimaha badan leh oo ahaa sayid min saadaati lansaar ka mid ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu la walaaleeyey markii uu madiino tegey saxaabigii qiimaha badnaa ee la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu cawf uu la walaaleeyey wabnu rabiicin sacdun lad سأل نبينا عنه فألقي على شف الشهادة فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا الله أكبر وابن الربيع واستشهد وحى شهيدي ابن الربيع أي شهيدي سعد سعدة وسعد ابن الربيع وياه ابن عمر ابن أبي زهير ابن مالك ابن امر القيس ابن مالك الأغر ibnu thaclaba ibnu kacab weeyaan magacaas iyo kunyan nasabkaas ayuu leeyahay alladi midkaas ayaa shahiiday sa'ala uu waraystay nebiyunaa nebigeena uu ka waraystay canhu warkiisa u waraystay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii macrikadii ay dhammaatay yidhi man rajul yanduru lii maa facala sacd ibnu rabiic afi laxyaa'i huwa am fi lamwaat oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waryaa ii soo wareysanaya usoo fiirinaya sacad matalo wuxuu ku jiraa dadkii shahiiday mise wuxuu ku jiraa dadka nool halay soo wareysto fa ulqiya waxaa lagula kulmay sacad calaa shafa shahaada shahaado qarkeed ayaa lagula kulmay aakhir aramaq macnaha isagoo ku jira ayaa lala kulmay fa arsala wuu diray arridaa ayuu diray inuu raalli yahay ayuu diray ila nabiyi nebiga ayuu u diray bisalaami nabadge salaam iyo warida raalli haansho oo nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi markuu rasuulku yihi halaysoo raadiyo anaa kusoo raadinaya waxaan u ahaa baa la yidhaahdaa ubay ibnu kacab ayuu ahaa culimada qaarna waxay dhahdeen maxamed ibnu maslama ayuu ahaa kadibna wuu raadiyey wuu arki waayey ayaa la yidhi markii dambe wuu qayliyey wuxuu ihi sacadow rasuulka iisoo kaa diray waxaana u rabaa rasuulku inuu ogaado alfilaxyaayi anta an fil amwaat ma dadka nool baad ku jirta dadka dhintay ee haddaad maqlaysid ila hadal bukuuri marka waxaa la yihi wuxuu ugu jawaabay bisawtin daciif ayuu ugu jawaabay uu leeyahay ana fil amwaat dadka dhimtay ayaa ku jira macnaha waa iga sii baxsa naftu waa iga daba yar tahay ayuu ku yidhi ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaaniga gaadhsii sacd ibn rabiicana wuxuu ku yidhi wax ku tiraahdaa sacd ibn rabiica wuxuu ku yidhi jazaaka allahu cana khayra maa jazaa nabiyan min ummati waabli qowmaka cani salaam waxaa ku tiraahdaa buu ku yidhi rasuul allahu ilaahay ha kuu abaalmariyo wax nebi lagu abaalmariyo midka u khayrka badan leh qowmkaagana waxaad iga gaadhsiisa oo ansaara salaan iga gaadhsii waxaana ku tidhaahdaa sacd ibn rabiic wuxuu idinku leeyahay laa cudra lakum cinda allah an yukhlasa ilaa nabiyikum wa fiikum caynun tadrif wuxuu ku yidhi waxaa ku tidhaahdaa sacad wuxuu idin leeyahay oo idin soo farayaa ilaahay agtiisa cudurdaarkuma lihidin haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaato la gaarsiiyo idinka oo nool oo ishiinu ay dhaqaaqayso wuxuu leeyahay markaa ninkii warka soo qaaday anigoo meeshii aan ka dhaqaaqin oo markuu warkii dhameeyey anoo meeshii aan ka dhaqaaqin ayuu geeriyooday saasaana marka ilaahay tabaaraka wa tacaala kula kulmay sacad isagoo fii aakhira rama ku jira ayaa wuxuu ka dardaarmayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo difaaciisa ayuu ka dardaarmaya waxaanu tolkii uu uga digayaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyeelada la gaarsiinayo ay ku eeboobaan ceeb buu uga digayaa taratolkii ceebtii uu ka digaayey maalintaasna waa waxa hadda haysta muslimiinta dhammaantood haysta weeye rasuulkooda calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin kaste la jaayifeynaya dhibaatana la gaadhsiinaya walaa axad yuxariku saakina qof haba yaraatee wax dhaqaajinayana ma jiro bal waxaa la jaayifeynaya ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaaciisa u dhaqaaqa ayaa la jaayifeynaya waxaana nagaga soo hadhay oo difaacii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo reebay in la yidhaahdo ha loo mudaharaado iyo alaabaha loo daadaadiyo iyo wax la mida ayay nagaga soo hadhay waxaasina wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qalma haba yaraatee ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu difaacaa biddimaa'i waalashlaa waaljamaajim ayaa lagu difaacaa waa inuu qofku dhiiggiisa u horo oo hilibkiisuna uu googo-o madaxiisuna uu go-o taasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu difaaca cirdiga rasuulku ma aha cirdi loo quuro in la yidhaahdo waa la mudaharaadaya kadibna waa la kala caraabaya ma aha ma aha cirdi loo quuro alaab yaryar oo aan macno lahayn laga yaabana nin ganacsada ina wax yeesho laakiin wax kaloo yeelayso ninkii gaalka ahaye dhibta geysanayay aanay jirin in la yidhaahdo waa loo qubaya waa loo daadinaya waa waxaan macno badan aan samaynahaynin weeyaan erdiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inuu noqdo sidii markii hore uu noolaaba loo rabay inuu ka qaalisanaado naftaada iyo maalkaaga iyo ehelkaaga iyo dadka dhammaantoodba uu ka qaalisanaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam erdigiis noqdo maantana sidoo kale mid uga qaalisan waana taas tuu rabo sacd ibnu rabiic in la sameeyo weeyaan radia allaahu canhu wa ardaa وابن الربيع سعد الذي سأل نبينا عنه فألقي على شف الشهادة فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا الله أكبر وذو الوصايا الجم للبشير وهو مخيرق بني النضير رجي شهيدي الشيخ رحمة الله عليه نصي وضعه وذو الوصايا وحكلو شهيدي نكي دردار مضى صاحبك aljam ee tirada badan leh lilbashiiri rasuulkana u dardaarmay wahuwa ninkaasina mukhayriqu bani nadiir waa mukhayriqii reer bani nadiir weeyaan ninka sheekhu sheegaya raxmatullaahi calayh waxaa la yidhi wuxuu ka mid ahaa reer bani nadiir ayuu ka mid ahaa dagaalku markuu bilaabmay qorayshii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam fooda ay iskeliyiin yuu reer bani nadiir la hadlay wuxuu yidhi nimanyo in muxamedun rasuuli xaqna rasuulnimadiisu ay tahay waa ogtihiin ilaahayna inagu waajibiyey inaynu rumayne inamayo inama aynu rumayno oo aynu raacno oo aynu u tagno oo aynu helino ayuu ku yidhi markaase waxay idhahdeen maanta waa maalin sabti ah waana sabti yahuudeed weeyaan annagu haddaanu nahay yahuudna sabtiga dagaal ma galno annagu markaa saa la ajligeed dagaalkaa ma aadano intuu habaaray ayuu isaga dhaqaajiyey baa la yidhi wuxuu ku yidhi baa la yidhi haddaad soo laabtana rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan garab iyo gaashaan u ahaanaya weligii haddaan soo laaban waayena maal tiro badan iyo xoolo tiro badan uu lahaa ayaa wuxuu ihi haddaan geeriyoodo xoolaha wax iskale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa iskale isaga hadiyad ahaan loo siinaya magaciisana mukhayriq baa lagu sheegaa reer bani nadiir ayuu ka tirsanaa intaana lama dhaafiyo saasuu markaa sheekhu u sheegaya wadul wasaayi aljammi bililbashiiri wahuwa mukhayriqu bani nadiir ومصعب أي شهيدة ومصعب ابن عمير ويان مصعب بن عمير أي شهيدي marka muscab ibni cumeyr radia allaahu canhu wuxuu qabay baa la yidhaahdaa haweeneydii la ohan jiray xamna bintu jaxshin la ohan jiray ayuu qabay xamna bintu jaxshina waxaa abti u ahaa xamza ibnu cabdilmualib ayaa abti u ahaa oo umeyma bintu cabdilmualib ayaa waxay dhashay xamna bintu jaxshin ayay dhashay marka gabadhan xamna la yidhaahdo abtigeedu xamze ahaa meeshu ku shahiiday walaalkeedu cabdulaahi ibnu jaxshi ahaana meesha ayuu ku shahiiday muscab ibnu cumeyr oo zawjkeedii ahaana meesha ayuu ku shahiiday waxaa la yidhaahdaa marka markii walaalkeed loo sheegay ee la yidhi walaalka cabdulahi ibnu jaxshi waa shahiiday may digaxanin gowskana way qabsatay oo way adkaysatay ayaa la yidhi markii loo sheegay abtigeeda xamzaa iyo isagana way naxday laakiin oohin iyo baroon may bilaabin ayaa la yidhi markii loo sheegay zawjkeedii muscab ibnu cumeyr ahaa inuu shahiiday ayay ilmo iyo hel isku dartaa la yidhi markaasuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam subxaana allah ina zawja almar'a la- laha bimakaan ayuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi haweeneyda ninkeedu alla ilaha meel adag ayuu kaga yaalaa macnaha labadii qof ee midna la dhashay midna abtigeeda ahaa iyo ninkii qabay ayaa kaga saameyn batay waxaa kaga saameyn batay ninkii qabay ayaa kaga saameyn batay bisa la wariya soomaalidu ay wariyaano waxay yidhaahdeen nin odaya ayaa gabadhiisii laga soo doonay markii laga soo doonay ee ninkii meerka ugu dhacay ayuu odaygii hadlo wuxuu la hadlay baa la yidhi wiilkii gabadha la siiyey ayuu la hadlay wuxuu ihi wiilow gabadhi waa taas waana kuu meheriyey maalinta aniga ii dhalanaysina iyadoo qaawan oo muriyo andariirana ayay ii dhalatay haddana sidii ay igu soo gashay ayaan kugu siinayaa bukuuriye yarsi kaxayso marka wuxuu ihi adeerow intay xidhan tahay uun walba haddaan dar u ogolayn intay xidhan tahay uun igu sii ayuu ku yidhi maya buu ihi buuma hataa kugu raacin maayo ayuu ku yidhi wuxuu ihi walba waa yahay wakti isiiyo dhan aanu raadsada isug ayuu ku yidhi maya ku sugi maayo ayuu yihi gabadhana way ag fadhidaa waa tan way ag fadhidaa markay xaaladda halkaa marayso ayuu waxaa la yidhi wiilkii gabadhii fiiriyey wuxuu hi baa la yidhi daaba xaalkiisa waad aragtay tala keen ayuu ku yidhi baa la yidhi kadibna gabadhii intii baxday ayaa wiilkii hadda loo meeriyey gadaalka intay gadaal ka martay ayaa waxay go-aansatay inay dharkii aabbaheed ay u bixiso iyo iska qarinaysaa aabbaheed ba iska qarinaysaa iyo isku qarinaysaa ninkii hadda la siiyey weli xataa cawradeeda aan arag ayay isku qarinaysaa odaygii intuu uga dan lahaana waxay ahayd inuu tusiyo inay gabadhani maanta isaga ay ka xigta macnaa inuu tusiyo markaa dharkaaga iska diisuu ku yihi aabbo ninkiina wuu la hadlo wuxuu ku yihi baa la yidhi gabadhaas cawradeeda say kuu tusinayso ee anigana iga qarinayso ee iga ka xigtaaye iga xigsi buu ku yihi intaa ka laha dadka uga dan lahana waa intaasuun weeyaan marka gabadha ninkeedu wuxuu ku leeyahy maxay saameyn gaara ayuu ku leeyahy ومصعب با شهيدي شماس با شهيدي شماس ابن عثمان ابن شريد ويا والمجدع أيا شهيدي كيلا جوجوي أيا شهيدي مركا وصحابي هراء نصر مراني آه سيد سعد ابن أبي وقاص أي رسولك أي الله تبارك وتعالى وذبري ويا وعبد الله ابن جحش ويان وحمناه دك شكينا عنه الله دلاتي بحمزة مع حمزة حمزة مع عيسى شهيدين المهاجرون مهاجرين تنا أربع أفر أفر أي حاين أنا مهاجرين تي ميشا كو شهيدي أفر بيها دي أنا بكا تضباتا صحابية ميشا كو شهيدي أفر دي مهاجرين نقضان أنت كلام حين نقنسة أنصار بي نقنية ولماذا قالوا حدا دي تضباتا بأنصار أهابي لهدين وواحد شرطة واحد لو يقانو سبعينيات الأنصار لو يقانو ayaa jirto abnaa lansaar ay ku faani jireen oo waa toddobaatan afar meelood oo min toddobaatan ay kaga shahiideen ansaarta ay kaga shahiideen afartaa meeloodna waa uxud oo toddobaatan ay kaga shahiideen iyo bacthu rajiic oo toddobaatan ay kaga shahiideen ama biru mucuuna walba si loo yaqaano iyo jisru abi cubayda oo ciligii cumar khadaab dhacday oo iyana toddobaatan ay kaga shahiideen alyamaama macrakatu alyamaama iyadana toddobaatan ayaa kaga shahiiday axmed albadawina kitaabkiisa cumuudu nasabka ayuu ku jimciye wuxuu leeyahay usiibat alansaaru yowma uxudin birumucuunati alyamaama cududi jisru abi cubaydata ashadiidi sabciina sabciina bilaa maziidi afartaa meelood macnaa waxaa mid walba kaga shahiiday maxay toddobaatan toddobaatan ayaa kaga shahiiday waxay culimadu leeyihiin waxaa jira rag kale ayaa jira oo muxaajiriin ahaa laakiin aanu iyaguna meesha ku shahiidin laakiin dagaalka uun dhaawacba ka soo gaadhay u shahiiday waxaana ka mid ahaa khurays ibnu xudaafa asahmi ayaa ka mid ahaa oo zawjkii iyo ninkii qabay ahaa xabsa bint cumar khadaab radia allahu canha qabay waha oo xabsa ninkaasaa ka shahiiday oo maalintii cudna ka shahiiday waxaa kaloo ka mid ahaa sacad ibnu khawl khawli alqudaa'i ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa alxaaris ibnu cuqba almuzani ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo isna dhaawacii ka soo gaadhay markii dambe u shahiiday abu salamata ibn cabdilasad oo musalama zawjkeedii ahaa ayaa isagana shahiiday raggaasna waxay ahaayeen muhaajiriin ayay wada ahaayeen xandalatun oo miman istashhada istushida raggii shahiiday waxaa ka mid a xandalat lghasiili ayaa ka mid a xandalihii malaa'igtu maydhay najlu lfaasiqi ninka faasiqa wiilkiisiina ahaa zawju jamiilata jamiila ninkeediina ahaa ibnati lmunaafiqi munaafiq ay nantiis ahayd waanaa ninka kale ee shahiiday ee ragga uu ka magacaabay sheekhu waxaa ka mid a xandala ayaa ka mid a almulaqab bilqasiil xandalat lghasiil ayaa loo yaqaanaa waa xandala ibn abi caamir ayaa la ydhahda abu caamirkuna waa abu caamir alfaasiq oo waagii hore ansaari ay u taqaanay abu caamir alraahib ay u taqaanay laakiin maadaamuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam la dagaalamay waxay u bixiyeen abu caamir alfaasiq ayay u bixiyeen xandalatu baa shahiiday alghasiilu hakii malaa'igtu ay maydhay najlulfaasiqi ninka faasiqa wiilkiisan aha oo abu caamir alfaasiq ayaa dhalay maxay xandalo dhalay zawju jamiila jamiila ninkeediina ahaa waa jamiila ibnatu cabdilaahi ibni ubay ibnu saluul weeye mana oo jamiila waxaa dhalay maxay ninka munaafiqa ayaa dhalay jamiila marka waa gabadh saxaabiyada oo muminada weeyaan cabdullaahi ibnu cabdilaah ibnu ubay ibnu saluulna muxuu yahy isaguna waa nin saxaabiya oo jaliila weeyaan aabahoodna muxuu yahay labadaba waa ra'su lmunaafiqiin weeyaan waa misdaaqu qowli اllahi tabaaraka wa tacala yukrij اlxaya min almayiti wayukhrij اlmayita min alxay ilahay baa tabaaraka wa tacaala sheegay in dad gaala ay dhalayaan dad muslimiina ay dhalayaan dad muslimiina ay gaalo dhalayaan iyaguna ibnati lmunaafiqi ahayd ajnaba minhaa iyada ayuu ku junuubay oo aroos buu ahaa baa la yidhi marka maadaama aroos ahaa galmadii ugu horreysay ayuu u galmooday markaasaa waxaa soo dhacday yaa khayl allaahi irkabi ayaa soo dhacday fastakhafahu waxaa fududaystay markaa alqitaalu dagaalkiibaa fududaystay can shiqihi dhinaciisa ayuu ka fududaystay aw can jamiici liqtisaal ama maydhashada dhammaanteed ayuu ka fududaystay oo culimada qaar waxay idhaahdeen xandala markuu maqalay qayladhaanta iyo weedha dagaalka markuu maqalay iyo siri maydho kadibna maydhashadii markuu dhinac maydhay ayuu markaa intii warkii sii batay uu ka dhaqaajiyo mariisuu qaato hore ayuu u sii baxay culimada qaarna waxay idhaahdeen maba haleelinba xataa sarfo ka mida maxay jirkiisa inuu maydho ma haleelinba ee wuu baxay yidhaahdeen labadii qowl markaa sheekhu matriga inoo saaraya kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu arkay isagoo malaa'igtu ay maydhaso ayuu arkay saxaabadiina waxaabay arkeen batintiisa oo qoyan ayay arkeen markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waraystay oo yihi ninkan malaa'igtoo maydhas ayaan arkeen say wax u jiraan islaantaa la weydiiyey markaas waxay tidhi isagoo markaa junuubay ayinba yaa khayl allah irkabi soo dhawaaqday kadibna wuu dhaqaajiyey tiri marka isagoo weli jinaabaysan ayuubuu dagaalkiiba ku shahiiday ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu soo diray malaa'ig malaa'igtaasaana maydhay xandala habeenkaas iyo galmadaas waxaa ugu calool galay ninkii caanka ahaa saxaabigana xandala cabdullahi ibnu xandala ayaa ugu calool galay cabdullahi ibnu xandalana wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay reer madiina markii yaziid ibnu abi sufyaan xilka loo dhiibay ay ku kaceen ee dagaalkii weynaa ee mowqacadii la ohan jiray calxara la ohan jiray ninkii hogaaminay reer madiina ayuu ahaa oo nin aanbaxay ayuu ahaa xandalatu lghasiil ayaa shahiiday oo najlu faasiqi ahaa zawju jamiilati jamiilatan ahaa ibnati lmunaafiqi ahayd ajnaba minha waa ku junubay oo iyada ayuu markaa u galmoodo ku jinaabay fastakhafa waxaa fududaystay alqitaal dagaalkaa fu ka fududaystay can shiqihi dhinac ka mida jirkiisa maana inuu maydho waay aw can jamiici اliktisaal ama wuxuu ka fududaystay dhammaan maydhashadii oo dhan ama maydhanba wa qaala sakhrun sakhr baa markaa wuxuu hi waa sakhr ibnu xarbi abu sufyaan weeyaan id wakti wuxuu ihi ra'aahu uu arkay qatalahu isagoo uu dilay shadaaduhum shadaadkoodii uu dilay xandalatun bixandala ayuu yihi macnaha xandalo uu dhalay abu sufyaan soo bedel laguma dilin xandala xandala waan u dilay macnaha xandala xandala waan u dilay ayuu yidhi marka shadaad ibnu abi nucaym ibnu aswad alleythi nin la ohan jiro cabaas ibnu cabdilmuطalib xaliif la ahaa ayaa dilay xandala ibnu abi caamir isaga ayaa dilay marka sakhr ibnu xarbi oo abu sufyaana ayaa wuxuu soo maray meydkii iyo shahiidkii wuxuu soo maray xandala markaasa wuxuu hi xandalatuna bixandala macnaa xandalatu hada maqtuulun bixandalat bin abi sufyaan ayuu yidhi isaga ayaa loo dilay ayuu yidhi ama qatalna xandala bixandala xandala ayaan xandala u dilay ayuu yihi laakiin sida culamau siyar ay tilmaamayaan waxay leeyihiin xandala maba dilinba xandala ma dilin oo xandala hore inu soo marnay ibn abi sufyaano waxaa dilay zayd ibnu xaarisa ayaa dilay maalintii beder sida saxdaa marka xandalo xandalo looma dilin ee haddii abu sufyaan warkan uu yidhi wuxuu yidhi macnaa waa labo isku magac oo isku dhigmo hala isugu aara ayuunbuu uga jeedaa macnaha wastushhid alacraju camr bnu ljamuux wa can xayaati lmustafa abalfatuux sa'ala sakhrun wanhanaa yugaridu mawcidukum badrun waqaala almawcidu wastushhida waxaa kale oo shahiiday alacraju ninkii jiiska ahaa ee laangaraha oo camar ibnu jamuux la ohan jiray ayaa shahiiday ninka nin waayeela oo reer ansaar ka tirsan ayuu ahaa laba wiil oo dhalana dagaalka iyaguna ay ku shahiideen marka labada wiil ayaa waxay damceen dagaalkii markii loo baxayay inay joojiyaan oo dagaalkay ka joojiyaan oo waxay ku yidhaahdeen amaa anta faqad cadaraka allah ilaahay baa kuu cudur daaray naafana waa tahay dagaalna laguguma lahe iska dhaaf ay ku yidhaahdeen markaasa wuxuu ku yidhi hayay diidina dagaalka lacala allaha an yarzuqani shahaada inuu ilaahay shahaada igu siiyo oo lugtayda ayaa aan jannada ku laangarayo ayaan rajaynayaa idaaya ayuu ku yidhi markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iskula yimaadeen isku soo dacwoodeen odagan la hadal bay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu iska sii daayay waaba ilah intaasu arsaaq siiyaay shahaado siiyaay oo ku arsaaqay iska sii daaya ayuu ku yidhi kadibna ilaahay buu tabaaraka wa tacaala barye baa la yidhi wuxuu yihi waa la yidhi allahuma arzuqni shahaada walaa tarudanii ilaaha lii khaa'iba ilaahay ou shahaadaysi anoo shahaado kusoo guundaraystayna guriga ha igu soo celinin ayuu yidhi baa la yidhi markii dagaalka uu dhammaadayna waxaa la arkay isagiiyo wiilkiisii khallaad oo labadoo meesha ay ku shahiideen ayaa la arkay marka camaluljamuuxna isna meesha ayuu ku shahiiday camaluljamuux waa ninkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku bedelayay ninkii rasuulku ay ugu sheegeen reer bani salama inuu yahay bakhayl oo aljad ibnu qays ninkii la ohan jiray ayaa wuxuu ahaan jiray ogaas buu ahaan jiray markaasa waxay yidhaahdeen waa fiicay sidiisa kale laakiin waa bakhayl ayay yidhaahdeen markaasuu rasuulku yihi wa ayu dawaain adwaa min albukhl oo cudurka waxaan maa jira bakhiilnimo marka waxaa loogu bedelay camaluljamuux ayaa loogu bedelo ogaas oo looga dhigay nin aada u deeqsiyana wuu ahaa saasaa markaa loogu bedelay waxaa laga fahmi karaa marka in ogaasku hadduu sifaad xun leeyahay sifaadkaas xunuu leeyahay awgeed qabiilkaiyo reerka lagaga bedeli karo dee sifaadka xunna waxaa ka mid a hadduu diinka ilaahayba tabaaraka watacaala cidda ka hor joogo oo uu ka hor joogo inay islaamnimada ay ku dhaqmaan oo diintooda ay ku dhaqmaan oo ka hor joogo dee sife ka liidata ma jiro haddii bakhiilkinimo loo bedelay ogaas dee nin diinta kasoo horjeeda ama diinta dhagar ku maleegaya in la bedelana way iska caddahay wa can xayaati lmustafa abalfatuux سأل سخر وانثنى يغرد موعدكم بدر وقال الموعد وي وسأل ويديده سخر سخر بن حربي أيا كور يستقبل الفتوح نكي فر فرتاك يا فر حدا لك إلا فرطة آبها وها أيو كور يستي عن حياة المصطفى مصطفى نرشيس معناها سخر بن حربي intuu qayliyey cumar la hadlay wuxuu ku yihi cumarow ilaah baan kugu dhaariyey run ii sheego maxamed soo maanaan dilin ayuu ku yihi sababta hore waxuu soo marnay ibnu qami'a ninkii la oran jiray inuu muscab ibnu cumayr intuu dilay uu mooday maxay inuu rasuulka dilay calayhi salaatu wasalaam cumar wuxuu ku yihi ilaah baan ku dhaartay maydaan dilin wainahu alaana yasmacu kalaamaka al'aanana codkaaga wuu maqlayaa ayuu ku yidhi markuu intaa yidhi ayaa wuxuu yihi abu sufyaan anta astaqu cindii min amin imni qamiica wa abaru adaa ka run badan buu ku yihi maxaa la yidhahdaa ibnu qamiic cabdillah ibnu qamiic waa beenaale ka ka rumaysan maayo kadib baa markaa wuxuu intuu laabtay wansanaa wuu laabtay yuqaridu isagoo ku celcelinaya mawcidukum ballankiinu badrun waa badar wa qaala wuxuu yihi markaa almawcidu waa sidaa u sheegtay macna nabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uja rasuulka uja wuxuu yihi markaa almawcid waa sidaa u sheegtay weeyaan marka abu sufyaan saas ugu jawaabay cumar radia allahu canhu wasaala wuu waraystay sakhrun sakhr baa waraystay abalfutuux abalfutuux ayuu waraystay cumar khadaab radia allahu canhu weeyaan abalfutuuxna waxaa loogu bixiyey xilligiisiiba waxaa la furtay dhulka u badan ay furteen muslimiinta can xayaati lmustafaa mustafaha noloshiisa ayuu ka waraystay kadibna cumar waa kuu jawaabay wansanaa markaa wuu laabtay oo wuu isgeediyey macnaa ninka la oran jiray sakhr oo abu sufyaano markii dambe muslimay radia allahu canhu yuqaridu isagoo ku celcelinaya oo ku heesaya mawcidukum ballankiinu badrun weeyaan macnaha sanadka soo socdana aynu bedel isugu nimaadno macnaha wa qaala wuxuu yihi rasuulkuna almawcidu macnaa badrun weeyaan waa sidaa u sheegtay ballankii waa diyaar ayuu ku yihi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam intaa isaga dayn insha allahu tacaala maanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال